shirkii caaliga ahaa ee khamiislaha ahaa ee uu shirgudoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu dhacay maanta waxyaabaha looga hadlayna waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga oo ugu horeyn laga waraystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir sacuud muuse bahaay oo ka warbixiyey arrimaha amniga oo uu sheegay in maaragtay arrimaha amniga ee guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho ay aad iyo aad u fiican yahay taasoo ciidamada boliiska iyo nabad sugidda iyo milatariguba ay heegan ku jiraan lana dagaalamayaan al-shabaabka nabaddiidka ah ee argagixisada ah waxaanu sheegay guud ahaan in amnigu uu wanaagsan yahay waxaa kale oo warbixin faahfaahsan laga dhegaystay geedi soceen wasiirka maaliyadda warbixintu waxay daaranayd geedi socodka deynta cafiska soomaaliya sidii deynta looga cafin lahaa soomaaliya oo lasoo dhaafay s m b one s m b two-na lagu jiro taasoo ay ka wada hadleen i m f-ta iyo wel banka oo ay heshiis ku kala saxeixdeen sidii dakhliga sidii aanay waxyaalaha ugu waaweyn oo wel banka iyo i m f ay naga rabto oo ay dowladda soomaaliya ka rabto waxaa ka mid ah sidii aanay dowladda soomaaliyeed u geli lahayn wax deyna loona mari lahaa sistamka loogu talagalay in la maro sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo sanadkan aynu hadda ku jirno labada kun iyo siddeed iyo tobanka saddexdii bilooda u dambeeyey waxay noqdeen saddexdii bilood ee ugu dakhliga badnaa taasoo uu dakhligu kordhay wax ka badan saddex iyo toban milyan wax ka badan ay ku kordheen taas oo aad iyo aad loogu ammaanay waxaana loo rajeeyey in s m b tree marka la gaadho uu isaguna si fiican uu u qabsoomi doono arrimahaasi waxa ay kow ka yihiin isla xisaabtanka xukuumadda iyo hay-adaha dawladda taas oo aad iyo aad loo falanqeeyey waxaa kale oo warbixinno laga dhegaystay oo iyaguna isla xisaabtanka ka mid ah oo maanta nala joogay shirka hanti dhowraha qaranka iyo xisaabiyaha guud ee qaranka oo warbixinta warbixin hanaanka maaliyadda qaranka iyaguna ka hadlay taasoo aad iyo aad looga hadlay oo uu hanti dhowraha qaranku soo gudbiyey sagaal iyo toban hay-adood oo dawladda ka mid ah oo maaragtay la baaray baaritaan lagu sameeyey amaba dakhligoodii sidii u soo xaroolayey iyo sidii looga soo ururin lahaa la baaray taasoo uu sheegay hanti dhowruhu in qof kasta aanu lacag qaban karin marka laga reebo wasaaradda maaliyadda oo ay bannaan tahay keliya in ay qabato lacag laakiin aanay cid kale qaban karin wax lacag ah taas oo haddiiba ay dhacdo oo uu qof ama wasaarad ama hay-ad ka mid ah ay lacag qabatana loogu talagalay in sharciga saddex boqol toddobiyo toban oo loo cuskanayo oo ay tahay in muddo afar iyo labaatan saacadood gudaheed ah uu ugu gudbiyo wasaaradda maaliyadda iyo bangiga taas oo aad iyo aad loogu farxay waxaana laysku raacay wasaaradaha dakhliga soo xareeya inay yihiin shan iyo labaatan wasaaradood shan iyo labaatanka wasaaradood waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka maaliyadda hanti dhowraha qaranka iyo xisaabiyaha guud ay noqdaan inta dhiman wasaaradaha ee loo baahan yahay in laga soo ururiyo dakhliga inay qayb ka noqdaan kuwaas qodobbadaas iyo kuwo kale waxay ahaayeen qodobbadii looga hadlay warbixinta hanti dhowraha qaranka iyo xisaabiyaha guud waxaa kale oo wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska iyo guriyeyntu ay qaybisay hindis sharciyeedkii nidaamyaha naqshadaynta magaalooyinka horumarinta dhismaha iyo maamulka dhulka hindis sharciyeedkaana waxaa looga doodi doonaa shirka dambe isaga oo la rajaynayo in kadibna lagu ansixin doono loona gudbin doono golaha shacabka soomaaliya